yeremyax cutubka afartan iyo lixaad kan waa ereygii rabbiga oo nebi yeremyax u yimid ee qurumaha ku saabsanaa wuxuu ka hadlay masar iyo fircoon neko oo ahaa boqorkii masar ciidankiisii kaasoo joogay karkemiish webi yufrad agtiisa oo uu nebukadresar oo ahaa boqorkii baabuloon wax ku dhuftay sannaddii afraad ee yaxoyaqiim ina yosiyax oo boqorka dalka yahuudda ahaa gaashaanka yar io kan weynba diyaariya oo dagaalka u soo dhowaada fardoolaydooy fardaha heenseya oo fuula oo iise soo safa idinkoo koofiyadihiinna dagaalka qaba oo warmaha afeysta oo waxaad soo xidhataan dharka birta ah bal maxaan u arkay way naxeen oo dib bay u sii noqdeen oo kuwoodii xoogga badnaa waa la wada dilay oo degdeg bay u carareen dibna uma ay soo jeesan waayo cabsi baa dhinac kasta kaga hareeraysneed ayaa rabbigu leeyahay kan dheereeya yuusan cararin oo kan xoogga badanuna yuusan baxsan xagga waqooyi iyo webi yufraad agtiisa ayay ku turanturoodeen wayna ku dhaceen yuu yahay kan u soo kaca sida webi niil oo biyihiisu ay sida webiyaasha u rogrogmadaan dalka masar ayaa u kaca sida webi niil oo biyihiisuna way u rogrogmadaan sida webiyaasha oo kale oo wuxuu leeyahay anigu waan kacayaa oo dhulkan dabooli doonaa waanan baabi'in doonaa magaalada iyo dadka dhex deganba fardahow kaca oo gaarifardoodyadow yaaca ragga xoogga badanuna ha baxeen kuwaasoo ah reer kuush iyo kuwa reer fuud oo gaashaanka gacanta ku haya iyo kuwa reer luud oo qaansada xoodi yaqaan waayo taasu waa maalintii sayidka ah rabbiga ciidamada waana maalin aarsasho oo uu cadawayaashiisa ka aarsan doono seeftuna way wada baabi'in doontaa wayna ka dhergi doontaa oo dhiiggooday ku sarqaami doontaa waayo sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu qurbaan ku samaynayaa dalka waqooyi webi yufraad agtiisa dadka masar ee sida bikrada oo kale ahaw waxaad tagtaa gelicaad oo beeyo daawo ah soo qaado waxtarla'aan baad daawooyin badan u qaadataa ilowse bogsiini kuma jirto qulumuhu waxay maqleen ceebtaada oo qaylidaaduna waxay ka buuxsantay dalka oo dhan waayo kuwii xoogga badnaa ayaa midba kan kale ku turanturooday oo labadoodiiba way wada dhaceen kanu waa ereygii rabbigu uu kula hadlay nebi yeremyax oo ku saabsanaa sida nebukadresar oo boqorka baabilon ahu uu u imaan doono oo uu dalka masar wax uu ku dhufan doono masar ka dhex sheega oo migdool ka dhex naadiya oo weliba ka dhex naadiya noof iyo tixfan xisba oo waxaad tidhaahdaan istaag oo isdiyaari waayo intii kugu wareegsanayd oo dhan seef baa baabi'isay kuwaagii xoogga badnaa bal maxaa loo kala xaaqay iyagu ma ay istaagin waayo rabbiga ayaa riday kuwo badan ayuu taranturiyey oo midba midka kaluu ku dhacay oo waxay isku yidhaahdeen kaca oo inakeena aynu dadkeennii iyo dalkii aynu ku dhalannay u tagnee oo aynu seefta ina dulmaysa ka cararne waxay halkaas kaga qayliyeen fircoon oo ah boqorka masar waa sanqadh keliya wakhtigiina wuu dhaafiyey boqorka magaciisu yahay rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartayee sida xaqiiqada ah isagu wuxuu u imaan doonaa sida taboor oo buuraha ku dhex taal iyo sida karmeel oo badda u dhow dadka masar deganow il maxaabiis ahaan lagu kaxisto u alaaba ururso waayo noof waxay noqon doontaa meel cidla iyo baabba ah oo aan ciduna degnayn masar waa qaalin lo'aad oo qurxoon laakiinse halligaad baa xagga waqooyi uga timid wayna gaadhay oo weliba raggiisa la soo kiraystay oo isaga dhex joogana waa sida weylo cayilay waayo dib bay u noqdeen oo dhammaantood way isla wada carareen oo inaba ma ay joogsan waayo waxaa soo gaadhay maalintii masiibadooda iyo wakhtigii ciqaabidooda sanqadhiisu waa sida abeeso sii gurguranaysa waayo iyagu ciidan bay kula soo socon doonaan oo faasas bay kula soo duuli doonaan sida kuwa qoryo jaraya rabbigu wuxuu leeyahay in kastoo aan la dhex baari karin keyntiisa waa la wada jari doonaa maxaa yeelay iyagu ayaxa way ka fara badan yihiin oo waa wax aan la tirin karin dadka masar way ceeboobi doonaan waayo waxaa lagu ridi doonaa gacanta dadka waqooyi rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada waan wada ciqaabi doonaa camoon oo ah ilaaha nooc iyo fircoon iyo masar iyo ilaahiyadiisa iyo boqorradiisa iyo xataa fircoon iyo kuwa isaga isku halleeyaba oo waxaan ku ridi doonaa gacanta kuwa naftooda doondoonaya iyo gacanta nebukadresar oo ah boqorka baabilon iyo gacanta addoommadiisa oo markaas dabadeedna waa loo degi doonaa sidii waayihii hore ayaa rabbigu leeyahay laakiinse addoonkayga reer yacquubow ha cabsan hana nixin reer banu israa'iilow waayo bal eeg meel fog baan kaa badbaadin doonaa oo farcankaagana waxaan ka badbaadin doonaa dalka ay maxaabiista ku yihiin oo reer yacquub wuu soo noqon doonaa oo wuu iska xasiloonaan doonaa oo iska istariixi doonaa oo ciduna ma cabsin doonta innaba rabbiga wuxuu leeyahay addoonkaygii reer yacquubow innaba ha cabsan waayo waan kula jiraa oo qulumihii aan ku kala kaxeeyey oo dhanna waan wada baabbayn doonaa laakiinse adiga ku wada baabbayn maayo caddaalad baanse kuga edbin doonaa oo sinnaba ciqaabid la'aan kugu dayn maayo